waxay soo qabteen mujaahidiinta wilaayada islaamiga ee hiiraan anfac xuseen muxamed waxayna lagu soo eedeeyey in ay ka tirsaneed ciidanka murtadiinta ee hirshabeelle gaar ahaan waxaa looga yeedhay milatariga waxayna u joogtay bar koontarool oo ku taallo afaafka xeerada lamagalay si ay u baarto dadka muslimiinta ah waxayna ka tirsaneed muddo laba sana iyo lix bilood ah waxayna tababar saddex bilood ah ku soo qaadatay xeerada lamagalaay waxayna gacanta lagu soo dhegay ayadoo muqdisho ku sii jooddo si ay ugu qayb gasho doorasho gaaleedka intaas kadib qaadiga ayaa waxa uu ka warramayaa maraajiicda iyo nusuusta loo cugsaday fulinta xukunkan xukunkaas waxaa loo cuskaday qiraalkeeda waxaannu deliil u ah maraajicda soo socoto kow qowluhu sala allahu calayh wasalam man badala diinuhu faqtuluuh rawaahu ljamaacata ilaa musliman ugu dambayntii qaadiga ayaa fagaaraha ka akhriyey xukunka lagu riday eedaysane anfac iyadoona intaa kadib si toos ah loo gudagalay fulinta xukunka islamarkaana ay mar qur ah isqabsatay takbiirta dadweynaha soo xaadiray fagaarahan lagu fulinayay xukunka xukun kadib maxkamadda markay dhegaysatay eedda lagu soo eedeeyey eedaysanada anfac xuseen muxamed iyo jawaabta ay ka bixisay ahna qiraal u bandhigtay shareecada islaamka maxkamaddu waxay xukuntay kow anfac xuseen muxamed falka ay ku dhacday inuu yahay mid gaalnimo ah laba in lagu fuliyo xukun xaduriddaa kaasoo ah dil toogashaa wabilaahi towfiiq haddaana hawsha baan gudagelaynaa insha allahu tacaala allaahu akbar allaahu akbar allaahu akbar allaahu akbar allaahu akbar walilaahi alxamd